Haweenka Soomaaliyeed waxa ay door muhiim ah ka ciyaaraan horumarinta bulshada iyo deegaanka sida kor u qaadista kobaca dhaqaalaha, siyaasadda, nabad dhisidda, u qaybimida dadka nugul, iyo wacyigelinta bulshada. Waxyaabaha ugu badan ee ka shaqeeyaan haweenka ku nool magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka mid ah in bulshada ay ka wacyigeliyaan tacadiyada loo geysto haweenka iyo inay ka shaqeeyaan sidii dumarka loogu dhiirigelin lahaa waxbarashada iyo ganacsiga sidoo kalena waxa ay door muuqda ka qaataan howlaha bilic soo celinta magaalada. Guddoomiyaha haweenka gobolka Jubbada Hoose Faadumo Aadan Kateela ayaa ka hadashay sida haweenka loogu dhiirigelin karo inay ganacsiyo waaweyn samaystaan sidoo kalena waxa ay sheegtay in haweenka ku nool Kismaayo ay door weyn ka qaataan howlaha bilic soo celinta magaalada.
waxaa weeye inaan abuurno dhaqaalo inaan samayno ganacsi horumarkeena waa ganacsi haweenka inuu ganacsado shirkado loo sameeyo haweenka meelo waaweyn aan tagno shirkadaha ay ragga leeyihiin horena waan u sheegay sida dahabshiil iyo amal iyo shirkadaha nooca ah rag waxay isku darsada waaye gabdhahana loo sameeyo ama lagu abaabulo ama lagu tababaro inay shirkadaha noocaa samaystaan gabdhaha dhaqaalo way haastaan inta badan ilaa dhaqaalahooda ma muuqdo wuxuu ku xiran yahay ayaga meelahooda guryahooda uu ku dhex yahay ilaa haddii shaqaalihii lagu dhiirigeliyo gabdhaha haddii dhaqaalaha lagu dhiirigeliyo meel dheer ayay gaarayaan taagannahay inaan ka shaqayno ee dowlad macnaha magaalada waxyaabaha ka jira sida nadaafadda magaalada amnigeeda qurux- qurux- quruxda iyo bilic soo celinta magaalada waxaa ka shaqeeya toban iyo kowga sano waa haweenka haddana waan u taagannahay inaan ka shaqayno waxaan gabarh meesha fadhiya kuwa magaalada ku maqan ee halkan soo gaari waaye waxay ka shaqeeyaan mar kastaba bilicda magaalada quruxda si ay u soo celin lahayn Dhanka kale guddoomiyaha ayaa tilmaantay in muddooyinkii dambe magaalada Kismaayo ay ku soo badanayeen dadka isticmaala waxyaabaha ammaanka dooriya taas oo keeni karta in ay kordhaan tacadiyada haweenka loo geysto waxa ayna ku baaqday in hal meel looga soo wada jeesto sidii loola dagaalami lahaa maandooriyaha.
magaalada waxay ku soo bataa ayaamahan oo dhibaatada inta badan haweenka ay ku hayaan ama wax soo bandhiga waxaa la yidhaahda muxuu ahaa maandooriyaha oo magaalada gudaheeda aada ooga bartay oo maandooriye magaalada xaafadaha magaalada qayb ka mid logu waa lala dagaalamay annaga waan la dagaalanay booliiska iyo ciidamada kala duwanna way la dagaalameen in lagu sii wada barnaamijkaas oo sidii loola dagaalami lahaa magaalada looga sifayn lahaa haddii la helo waxaa yaraanaya dactiyada haweenkaa yaraanaya dacatiga inta badan waxaa sameeya waa nin daroogaysan oo maandooriyo soo cune ama dadka xada ama dadka dila ama dhow haweenka dhaha hebel waa lasoo qarxiy hebel waa lasoo sameeye dhaha ururada haweenka ka dhisan degmada Kismaayo ayaa ah kuwa kaalin muuqata ku dhexle bulshada kana qayb qaata howlaha nabad dhisidda wacyigelinta bulshada iyo bilic soo celinta deegaanka intaba